wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay iskuul laga hirgelinayo deegaanka buulo barwaaqe ee degmada dhobley munaasabadda dhagaxdhiga waxaa goobjoog ka ahaa maamulka deegaanka kan dhobley iyo waxgarad agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jubbaland axmed faarax cali ayaa ka waramaya dhagaxdhiga iskuulkan waxaan rabnaa ardayda halkan ka soo baxda madaxweynaha soomaaliya ugu horreeyey ee la yidhaahdo aadan cabdulla cusmaan soo ma taqaanaan tuulada uunsibu ka soo baxay oo garbaharey u dhaxaysa beled xaawo iyo doolow halkaasuu wax ku bartoo ka bilaabay ma idinla tahay madaxweynihii wasiirkii injineerkii dhakhtarkii inay halkan fadhiyaan waa fadhiyaan haddii la tacabgeliyo wax la maalgeliyo oo wax lagu taro oo lagu tiiroo lagu tabco bani aadan baa u fiican qof walbo halkaan fadhiya waxbaa ka soo baxaya gabadhii dhakhtarada ahayd baa fadhida wasiirkii baa fadhiya bayloodka diyaaradda waday baa fadhiya korkiina duulay degeenkan maalin wal dushiina maraysa indheegadaan dushiina maraysa wiilkii waday intuu fadhiyaa iyo gabadhii ka shaqaynaysa waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysataan ha isyasinina ha isdhihinina tuulaa joogtaan waxbarashadu macno male adigoo xoolahaaga ilaashanaya gelinna xoolahaaga ilaasho gelinna waxbaro ma fahamtee waxaa laydinka rabaa marka inaad maaragtay ka faa'iidaysataan iskuulkaas waxaanu u dagaalamaynay oo u rafanaynay waxay ahayd in meeshaan iskuul hesho iskuulkaasna laga faa'iidaysto cidda lagula xisaabtamayo oo ka faa'iidaysanaysa oo la rabo inay meel gaarsiisana idinka waayo dad baa la meelay u soo maraan la weysan oo weysan oo meel u soo mara maalin walba xafiisyada noo taagan iskool noo dhisa annagaa waardiyihii la imaanayna annagaa macallimiintii la imaanayna annagaa xaaqanayna annagaa ilaashanayna annagaa geeda ku beeranayna mar lee noo taago noo dhisa oo noo xeray iskoolada degmada annagu waa ka dhisaynaa tuulo kasta laakiin waxaa ballana inay shuruudaha buuxiyaan waa in dad joogaa meeshaas population intaan iyo inta ka midoo duurka jirta waa inay soo xaroodaan labo dhulla-aan idinma hayso inkastood soo fogayseen inaad halkaan iskoolka dhigataan iskoolkan cidna khaasu ma aha anigana ma lihi guddoomiyuhu ma laha guddoomiyaha degaanku ma laha adiga ma lihid dadkoo dhan buu ka dhaxayaa qofba maalin buu mas-uul ka noqonayaa beri ka maalin baa mas-uuliyiin ka noqon doontaan maamulayaal baa ka noqon doontaan macallimiin baa ka noqon doontaan waadna ogaan doontaan meeshaan oo iskool qurux badan uu ka dhisan yahay arday qurux badan ay ka soo baxdana waa isugu imaan doonaa insha allah haddii ilahayd waddaan sii noolaanno annagana waxaan idin ballanqaadaynaa waxyaalaha waaweynka aad u baahataan inaan idiin keenno inaan waxaan idinka ballanqaadaynaa idin dhisno waxaan idinka ballanqaadaynaa macallinka idin keenno waxaan idinka ballanqaadaynaa inaanu maan manhajkii waa wax ku baran lahayd bugaagta idin keenno waxaan idinka ballanqaadaynaa inaan waxaasoo dhan idinkaga shaqayno waaweynka wixii kaleeto hoosena inaa idinku qabataan gudoomiyaha degmada doobley xasan cabdi xaashi iyo qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka buulo barwaaqo ayaa soo dhoweeyey iskuulka magaaladan tuulo barwaaqo waa magaaladii ugu horreysay deegaanka mataqana laga asaaso dad deegaana degan barakac ma aha runtii wixii la geliyana insha allah waxaan rajeynaya inay soo celin doonto tuulo barwaaqo tartiib tartiib bay u dhismaysaa wasaaraddii hadda maaldhowt waxaa la keenay qayb soolar ahoo runtii aad u wanaagsan oon hadda in tusi doono ceelkii baan daraad qodnay maanta iskuulkii weeye beri dambana insha allahu tacala wax kale oo insha allah wasaaradaha kale iyo qaybaha kala duwan dowladda waan keenaynaa wixii aan helno waxaan rabnaa magaalada inay noqoto magaalo fiican oo islaantan u noqoto muxuu ahay tuulooyinka oo iskuulkan qiimaha badan ee laga faa'iidaysto oo siduu agaasimuhu sheegay madaxdii berito ay ka soo baxdo arday tayale iyo tacliin tayale iyo deegaan mataqaanaa ay dadkiisu fiican yihiin aan isla helaan rabna haddii la yidhahdo iskuulka meesha laga dhisayo wuxuu wataa qaybihii kala duwanaa ee mataqaana iskuul uu lahaa dayrkii buu leeyahay isqulihii buu leeyahay waa iskuul aad runtii u heer sarreeya wey macallimiintiibaa iyo manhajkii baa la socda wasaaradda waxbarashadu dadaal bay ku jirtaa oo tulooyinka dhisayso ay ka mid tahay waa dhexaasoo mar aan nimid muxuu ahaa wasiirku noo yimid oo aan aaday muxuu ahaa iskuul wadajir ah waxoogaa dadka deegaanka waxay u qaateen in wadajir xagga loo wado wasiirka markaan tashanay waxaan idhi odayga iskuulka ugu fiican isna ballan buu naga qaaday wuu ku mahadsan yahay wasiirka iyo agaasimaha iyo nin kastoo u saciyey way ku mahadsan yihiin innagu haddaan nahay deegaankii waxaan rabnaa inaan ciyaalkeenna aan tacab gelinno waa maalin farxad leh sababtay farxad ku leedahayna aniga aragtidayda iyo intii wax garanaysa waad garanaysaa inaan idiin faahfaahiyo intaan garanayn ugu talagaleen boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay garanayso daayarta iskoolkan loo dhisaayo iyo kii weyno wax ka baranayaba inuu maaragtay aan xil iska saaro ilmaheenna aan wax barro aan u diyaargarowno waxaa laku dardaarmay inaan iskoolku noqonin meel kibileed ku xarto oo laga guuro kelmaddaas yaa loo leeyahay markaa buula buraaqa lagu leeyahay dad kale looma laha waa kelmad weyn waa inaad hor tasfahantaan hawshan qabtay mar labaad buu yimid marnaba soo tahay dad soo diray in badan buu ka shaqeeyey wuu mahadsan yahay si geesuusi mahadsan yahay waxa weeyaan aad buu ugu dadaalay hawshan inuu inay fusho insha allahu ilaahayna wuu la garab galay si kastaba deegaanka buulo barwaaqa ayaa horay waxaa uga jira baahiyo waxbarasho waxaana iskuulka noqon doonaa midda buulo baahiyaha deegaanka